إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة ترسيين عوض waxa uu ku saabsan yahay baadi baadi ay adduunkao dhan wada goobayo oo raadinayo laakiin lala eeg baadidaas iyo raadkeedii iyo sidii lagu heli lahaa adduunkao dhan gaal iyo islaamba baadi waa baadidaa waa doonaya laakiin raadkeedii baa la heli la'ya oo lagu soo bixi la'ya baadidaasi waxay tahay baadidaasi waxay tahay adduunka waxaa la raadinaya waxa la yidhaahdo alsacaada liibaan oo macnaheedu yahay deganaansho iyo raaxo iyo xasilooni taasaa la wada doonaya laakiin jidka loo marayo iyo qaabka loo raadinayo baa lagu kala gedisan yahay waxaase laga midaysan yahay in la raadiyo oo ruux walba ku dadaalo wixii uu naftiisu ku degi lahayd qalbigiisu ku xasili lahaa raaxada uu ku heli lahaa walbahaarka iyo murugtu kaga bixi lahayd nolol degan uu ku gaadhi lahaa adduunka iyo aakhare inkii rumaysanba shayga la doonaya waa kaa dadka qaarkood waxay moodeen oy la noqotay raaxadaas maqan in laga heli karo waxyaalaha drugska waxyaalaha maandooriyaha markaasaa waxaad arkaysaa qaad bay u fadhiyaan afar iyo labaatanka saac maxaa qaadka laga raadinaya dhibkiisii waaba u muuqdaayo caafimaadkoodii xoolahoodii shirhkoodii yacni dhaqaalahoodii dhibkiisii waaba muuqdaayo maxay qaadka ka doonayaan lianna waxay ka raadinayaan wax la yidhaahdo raaxo deganaanshoay raadinayaan deganaansho midka khamrada cabbaya wuxuu is yidhi malaha khamrada cabbitaankeedaa deganaansho iyo raaxo laga helaa halkaasuu ka baadigoobaya daqiiqadaha uu ka maqan yahay adduunyada oo intuu sarqaamay adduunka uu ka maqan yahay oo walbahaarkeedii iyo uu ka maqan yahay baa waxay la tahay intaasuu raaxo iyo deganaansho moodaya halkaasay la gashay kaana xashiishka iyo maandooriyaha kale isticmaalayana muddadaa iyada lafteeda uu sarqaansan yahay ee maqan yahay baa waxoogaa wuxuu yacni naftuu yaro sirhayaayo khayaamayaayo halkaasuu isleeyahay malaha deganaansho iyo raaxa lagu gaarhi kara dadka qaarkood waxay is yidhaahdeen nafta oo raaxaysato oo degta waxaa lagu heli karaa inaad xoolo badan hesho guryo badan yeelato hanti badan yeelato accountiga kuu buuxa sharikado waaweyn ay kuu shaqeeyaan malaha taa haddaad hesho naftaadii way degiyo raaxa gaadhi ayadana waa raaxo waa laga waayey oo raggii tijaabiyey oo gacantooda ay gashay raaxo kuma hayaan adduunyada ninkii helay deganaanshihii iyo raaxaduu ka raadinaya kamuusan helin markii horena dhib iyo rafaad buu ku keenay markii xigtayna intuu gacanta ku hayo iyadaa walbahaar iyo fikir ugu filan seed ku haysaa seed ku ilaalisaa talow goormaa laga- lagaa qaadan doonaa talow matuug baa kuu soo dhici doona yacni xisaabinteeda habeen iyo maalin buu kusoo jeedaa siduu u kala xisaabin lahaa wax ka naf jecela goormaad dhiban doontaa isaga laftiis leeyahay waad dhaafi doontaa ma haysa adduunyadii ninkii gaadhay ma hayo deganaanshihii iyo raaxaduu ka raadinaya kuma haysto saas daraaddeed waxaad arkaysaan adduunka ragga ugu xoolo badan baa isdilaya raggii adduunka ugu xoolo badnaa ayaa is-ceejinaya oo isdilaya limaada adduun wayba haystaane maxaa isu dilayaan waxaa ka maqan raaxadii iyo deganaanshihii iyo xasiloonidii ay doonayeen bay ka waayeen halka adduunyada ninkii raadiyey oo ka raadiyeyna waa kalaya dadka qaarkood waxay is yidhaahdeen malaha haddaad kursi madaxnimo ku fadhiisato ood boqor ama madaxweyne noqoto ood magac yeelato ay dadku ku sheeg sheegaan oo dadku kaa cabsadaan malaha meeshaasay raaxad iyo deganaanshihii ku jirtaa isaga laftiisu markuu gaadhay dhib unbuu kororsaday mooyaane wax deganaanshiya xasilooni a laguma haysto cabsi baa u korodhay walbahaar baa u kordhay fikir baa u kordhay afar iyo labaatanka saac in la ilaaliyo mooyaane dadkiisii oo ka dhexbaxay baa u kordhay yacni waxa weeyaan deganaansho ma hayo dowladdan iyo waxan aad ku dul fadhida goormaa lagaa qaadi doonaa lagaa caydhin doonaa buu isleeyahay talo amaa lagu inqilaabaa baa qalbigiisa buuxisay isaga laftiisuna deganaanshihii raaxadii ma hayo talow xaggay jirtaa marka baadidan maqan ee la wada doonayo xaggay jirtaa ninkii ma daroogo iyo ka raad qaaday mukhadiraad iyo maandooriye ka waa ninkii adduunyo iyo raadinteediiyo kulminteediiyo ururinteeda ka raadiyeyna ma hayo ninkii magac iyo madaxnimo ka raadiyeyna ma hayo ninkii macaasi iyo dunuub ka raadiyey iyo naftiisu waxay rabto oo u sii daayo u fasaxayna ma hayo talow raaxadani la raadinaya xaggay ku jirtaa caawa darsigeennu waa kaas liibaanta la doonayo iyo raaxada la doonayo iyo deganaanshaha la doonayo inaga maqan seen ku gaadhnaa jidkeesa loo maraa jidka loo mara waxa weeye allaha subxaana wa tacaala rumee rabbigaa rumee haddaad rabbigaa rumayso oo iimaan dhab alla timaado raaxo waad gaadhay rabbigaa haddaad rumayso qalbigaaga ayaa noolaanaya qalbigaaga ayaa degaya qalbigaaga ayaa xasilaya qalbigaaga ayaa raaxaysanaya maxaa yeelay qalbiga iyo nafta bini aadamka waxay ku degtaa oy ku raaxaysataa allihii abuuray inay ku xidhanto wax kaloo deeqi kara ma jirto jirkaaga cabbitaan iyo cunto iyo hoy iyo waxoogaa xoolaha oo uu dugsado oo uu heshado iyo carruur iyo xaas inahaasi jidhkaagaa u baahan laakiin qalbiga oo meeshii laga raaxaysanayey meeshii laga degayey ah meeshii laga xasilayey ah meeshii raaxadu ay ka imaanaysay ah qalbigu wuxuu dheefsadaa oo uu ku degaa oo uu ku raaxaystaa waa allah ku xidhnaantiisa subxaanahu wa tacaala iyo rumayntiisa saas daraaddeed ayaa rabbi subxaana wa tacala qur-aan ku sheegay rabbi qur-aanku u sheegay subxana wa tacala man camila صaalixan min dakari aw unha wahuwa muؤmin falanuxyiyannahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun ruuxii camal fiican sameeyey isaga oo rabbigii rumaysan waxaanu ku abaalmarinaynaa waxaanu noolaynaynaa nolol wanaagsan adduunka aakharana wuxuu sameeyey abaalgudkii ugu fiicnaa baan ka siinaynaa adduunka waxaan noolaynaynaa xayaatan tayiba nolol wanaagsan nolosha wanaagsan ee rabbi leeyahay adduunkaan noolaynaynaa lagama wado xoolaan siinaynaa lagama wado caafimaad baan siinaynaa lagama wado carruur baan siinaynaa maxaa yeele intaa gaal iyo islaamba waa ka dhexaysa sooma laakiin nolosha wanaagsan ee rabbi adduunka uu ku nolaynayo waxa weeye waa xayaatu liimaan waa nolosha iimaankooda waa nolol taa aan ahayn waa nolosha rabbi subxaana wa tacaala rumayntiisa ku xidhnaantiisa xusidiisa yacni kacabsigiisa jacaylkiisa rajsihiisa nolosha halkaa ku salaysan weeye nolosha ilaahay subxaana wa tacala uu ku tilmaamaya xayaatan ayiba nolol wanaagsan baan noolaynayna bu rabbi yidhi subxana wa tacala waa nolosha aan la'nahay iyo baadida inaga maqan waa midda ah mar walboo ruuxu ilaahay rumayntiisa uu ku sii fiicnaado raaxada iyo nolosha dhadhankeedu waa usii ficnaanaysa saas maana adduunka macaan wuxuu helayaa cid la walaagtaa aysan jiro low yaclamu almuluuku wa abnaa'u lmuluuki maa naxnu fiihi lajaaladuuna boqorrada iyo carruurta boqorradu hadday og yihiin raaxadaan haysanno dagaal bay u geli lahaayeen si ay nooga qaataan laakiin masaakiin ma oga raaxada aan haysanayn ku haysanno ilaahay rumayntiisa iyo daacadiisa iyo aakharo rumaynteeda raaxada aan ku haysanin iyo deganaanshaheeda waxa weeyaan ma yacni ma ay haystaan maba sawiran karaanba raaxada iyada raaxadaan haysanno wax waxa weeye dadka qaarkii ay uun inay uun maqlaan mooye ninkii dhadhamiyey baa garan kara maqal wax lagu keeni kara maaha laakiin ruuxii iimaan saadiqa ilaahay uu siiyey iimaan dhab ah dhadhanka adduunyada wuu garan xoolo haddii ilaahay siiye subxaana wa tacaala oo dhadhamaya carruur haddii ilaahay siiyey waa dhadhamaya xaas hadduu siiyey waa dhadhamaya noloshii waa raaxo haddii ilaahay cudur uu ku keenay dhib weyn kuma hayo haddii carruur loo diiday dhib weyn kuma hayo haddii yacni waxa weeyaan nabadgelyo darro ay hayso dhib weyn kuma hayso waa iska deganya iska habi mar walba waa iska faraxsan mar walba waa iska faraxsan limaada lianna waxaa keenaya qalbigiisa waxaa buuxiyey ilaahay jacaylkiisii ku xidhnaanshihiisa subxana wa tacala ninkii qalbigiisa rabbi u buuxiyena wax kaloo uu qalbigiisa u baahanayo ma jiro oo ma rabbigaa subxaana wa tacaala haddii uu isagu kugu fillaado rabbi subxaana wa tacaala haddaad rumayso kuguma filla qalbigaagana waa ku filan yahay baahidaadana rabbi waa ku filan yahay subxana wa tacala saas macnaha marka ilaahay oo la rumeeyo waa tiirka koowaad oo noloshu ku dhadhamayso haddaad rabbigaa rumayntiisa ka tagto subxaana wa tacaala siduu rabbi ku sheegay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka ninkii dikrigayga ka jeesada waxyigaan soo dejiyey aniga rumayntayda daacadayda ruuxii ka jeedsada buu rabbilahi subxana wa tacaala waxaan gelinaynaa buu leeyahay nolol wuxuu leeyahay adduunka ku leeyahay cidhiidhi ah ninkii ilaahay beeniya oo xaqa beeniya oo diintiisa ka jeedsada oo adduunyo u go'a ruuxaasi nolol cidhiidhi ah buu adduunka ku leeyahay siduu rabbi leeyahy subxana wa tacala nolosha cidhiidhigae adduunka uu ku leeyahay macnaha ma xoolo la siin maayaa maya hayale gaaladii baaba ugu xoolo badanba macnaheedu ma caafimaad lama siinayaan maya iyagii baaba ugu caafimaad badanba macnaheedu ma carruur lama siinayaan maya carruurtiina waa la siinayaa nolosha cidhiidhigee adduunka la gelinayo ma aha noloshaas nolosha cidhiidhigee la gelinayo waxa weeyaan waa iimaan la'aan waa deganaansho la'aan waa xasilooni la'aan waa raaxo la'aan waa adduunyadiiyo waxay haysteen oon deeqaynin ayna ku deganayn limaada lianna qalbigii iyo raaxadii iyo xasiloonidii wixii keeni lahaa oo iimaankii ayaa ka maqan marka meeshaynu ka doonayno ma waxa sooma aragtaan meeshaan baadida ka doonayno maba jirtaba meel kalay jirtaa oo midda rabbi subxaana wa tacala inoo sawiraya faina lahu maciishatan danka nolol codhiidhi abuu leeyahay buu rabbi yihi subxana wa tacala waa nolosha gaala ku noosha nolosha ay gaala ku noosha waa nolosha codhiidhiga wey waa nolosha keenaysa iyagoo wax walba haysta haddana inay isdilaan waa nolosha keenaysa in ay markay arkaan ruux muslim oo baahan oo gaajaysan oo haddana faraxsan inay la yaabaan oo yidhahdaan warkan muxuu ku faray muxuu la qosli wuxuu ku qoslaa ma hayste iyagoo xoogaa hadday wax isdaba maraan khalaas ganacsigii uu ku jiray faa'iidaduu ka sugahayay hadduu ka waayo waa u dhammaatay faa'iidaduu heli jiray waxyaal hadduu isdhimo oo u dhammaatay kambanigiisii hadduu khasaaro kaco waa u dhammaatay waa isdilaya xal kale ma jiro waa isdilaya khalaas noloshii waa ka dhacay laakiin inaga ruuxa faqiirka ee baahan ee miskiinka ee waxba haysanin ee haddana caafimaadaan haysanin cudurku dilay haddana waa iska faraxsan yahay waa faraxsan yahayo waa degan yahayo waa qoslayaayo bulshadiisii buu la sheekaysanayaayo waxaad mooddaa inaysaa xumo ka maqnayn sababta ma taqaanaan kanna ilaahay buu rumeeyey subxaanahu wa tacaala oo noloshii buu dhadhamiyey kana rabbi rumayntiisuu ka tegey saas daraaddeed noloshii waa u qadhaqaatay soo ma aragtaan walaalyaa kow marka waa ilahay oo la rumeeya subxana wa tacaala marka labaadna waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisaoo lagu dadaalo wey ilaahay dikrigiisood ku dadaasho qur-aanka akhrintiisood ku dadaasho macnihiisood u fiirsato ku dhaqankiisood ku dadaasho salaadaha tukashadoodood ku dadaasho masaajidda inaad kusoo tukatood jamaaca lasoo tukato ku dadaasho cilmiga iyo diinta barashadeeda inaad ku dadaasho in aad yani subxaana allahi iyo alxamdu lilahi iyo laa ilaha ila allahu iyo ilaahay xuskiisa inuu carabkaaga mar walba ka qoyanaado dikriga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaxal siinayaa in ay noloshani kuu macaanaato noloshan inaad dhaqankeeda hesho noloshan inaad raaxadeeda gaadho waa nolosha adduunyadeeda ayaad macnaa wax weyhelaysa maxaa yeelay rabbi baa qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi taطma'inu اlquluub dikriga ilaahay bay quluubtu ku xasishaa yay quluubtu ku raaxaysataa yay quluubtu ku degtaa raashiin la siiyey qalbigu kuma dego xoolo uu yeeshayna kuma dego hanti uu yeeshayna kuma dego caafimaadna kuma dego caqli iyo tacliim maadiyood baratayna kuma dego laakiin qalbigu muxuu ku degaa qalbigu wuxuu ku degaa dikriga ilahi subxaana wa tacala alaa bidikri illahi taطma'inu اlquluub quluubtu dikriga ilahay bay ku xasishaa saasuu rabbina leeyahay subxana wa tacala quluubtu dikriga ilaahay bay ku xasishaa qalbigu hadduu xasilo oo qalbigu dego oo qalbigu raaxaysto jirku soo raaxaysan maayo habeenka qalbigaaga walbahaar galo hurda kallabi mayso ma hurdo seexan mayso adigoo dhan irhaaq baad dareemaysa subaxdii waxaad soo kaxaysaa adoo macnaa waxa weyaan fayaasu ku garaacayaan inaad waalato ood ku dhufato abad ku dhowaan limaada lianna qalbigiibaa walbahaar iyo murug iyo cudurro galeen qalbigu habeenkuu kuu dego qalbigaagu markuu degan yahayna jidhka oo dhan waa degan yahay noloshii oo dhanna waada raac noloshoo dhanna waxaad u arkaysaa inay wada iftiin iyo wanaag iyo inay tahay bay kuugu muuqanay maxaa yeelay qalbigu waa xarunta jidhka bini aadamka looga taliyo wey meesha asaaska u ah bini aadamka jidhkiisa ee hadday hagaagtana jidhku la hagaagayo hadday xumaatana jidhku la xumaanayo waa qalbiga nabigeenna asaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh alaa waina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu waida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu jidhka waxaa ku dhex jira buu nebigu sal alay waslam xubin yar cadi yar oo hilib ah oo hadduu hagaago jidhka intiisa kalena la hagaagayo hadduu xumaado jidhka intiisa kalena xumaanayo waa qalbiga buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh cadkan yarka ah ee hilibka ah ee jidhka ku dhex jira isaga hadduu hagaago khalaas hadduu raaxaysto khalaas hadduu dego khalaas hadduu xasilo khalaas hadduu intaa waayana iyaduna waa dhanka kale waa khalaas mala fahm marka qalbigii noloshu ay ku xidhnayd hagaagiddeedu muxuu ku degaayoo ku xasilaa oo ku raaxaystaa waa dikriga ilaahi subxana wa tacala alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub quluubtu waxay ku xasishaa dikriga ilaahi subxana wa tacala rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa ka mid ah xadiistiisa xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waatiib wa jucilat quratu caynii bisalaa adduunyadiinna waxaa layga jeclaysiiyey dumarka iyo waxyaabaha udgoon cadarka waxyaalaha udgoon iyo dumarka ayaan jeclahay buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga raaxada laga wadaa xasiloonidayda deganaanshahayga salaada dhexeedaa laga dhigay buu nabigu uri sal ly sl salaada dhexeedaa la yeelay salaadda markaad gashaan ma raaxaysataan idinku ya salaadda ma ku raaxaysataan mise culays bay idinku tahay salaadda culays bay idinku tahay yaa culays badan tahay salaadu waa culays culays bay nagu noqotay daqiiqadahaas aan u taagannahay baan xisaabinaynaay oo waxaan leenahay war wadaadkan baas waa maxay suurad dheer buu akriyay baan leenahay war wadaadka yaa naga qabtay limaada nabigeennuna sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay inta uu salaada ka maqan yahay oo masaajidka ka maqan yahay raaxada uu dareemayo markuu salaada ku jiro ma dareemayo salaada hadduu galo wax walba waa halmaamay murugtii walbahaarkii xoolihii dhacmay kuwii lagu khasaaray caruurtii jiranay yani waxa weye khatartii laga cabsanayey kullu dalika qalbigiisa waa ka baxaysa maxaa qalbigiisa buuxinaya qalbigiisa waxaa buuxinaysa raaxa iyo deganaanshaa buuxinaysa wajucilat quratu cayni fi salaa sooma arka cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa inaan gaadhno heerka ay noo dhadhamayso oo dhadhankeeda aan dareemayno sida aan sonkorta iyo timirta iyo waxyaalaha macaan afka u dhadhamiyo ayaa qalbiguna wuxuu u dhadhansadaa ilahay cibaadadiisa subxaana wa tacala laakiin goormay saa u dhadhami kartaa markaad gaadho heer iimaankaagu uu gaadho uu dhadhamiyo daacada macaankeeda uu dhadhamiyo haddayna kuu dhadhamayninoo kuu macaanayn weli meeshii la rabay baadan gaadhin alaaun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan buu nabig sal lay sl saddex arrimood ruuxii laga helo iimaanka macaankiisuu helaa saddex arrimood ruuxii laga helo iimaankaa u dhadhama oo uu ku raaxaystaa oo uu macaansadaa iimaanka macaankiisu waa daacada ilahay inay ku macaanaatay subxana wa tacala salaada habeenkii inaad usoo kacdo oo saqda dhexe habeenkii soo kacdooda rabbigaa u tukato wax walba kaala macaan in aad xoolahaagiioo jecesha intaad jeebkaaga ka soo bixiso inaad ilaahay dartii u bixiso wax walba kaala macaan in adoo baahan oo cuntiya cabbitaan u baahan ilaahay dartii aad afka iskaga xidho oo dartii u soonto wax walba kaala macaan in aad intaad tagto xajka tagto maalmo dhib badan oo cidhiiri badan oo rafaad badan aad soo gudato waxay kaala macaantah oo baydka ilaahay aad tagto wax walba kaala macaan limaada lianna iimaanka macaankiisii baad dhadhamise iimaanka hee macaankiisii baad dhadhamise saddexda arrimood nabigu wuxu uhi sal alay wasalam an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu ruuxu ka jeclaado wixii labadooda ka soo hadhay bal taa miisaanka isa saara alle iyo rasuulkiisu ma idinkala wen yihiin oo ma ka jeceshihiin waxa labadooda ka soo hadhay oo dhan caruurtaada iyo alle kee jecesha ya carruurteedaan jeclaha kulley ma dhihi kartaane laakiin saa unba iska tah soo ma alle iyo xoolahaaga kee jecesha alle iyo naftaada kee jecesha iyo caafimaadkaaga alle iyo xaaskaaga kee jecesha an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisu waa inaad ka jeclaato wixii labadooda ka soo hadhay darajadaa ma gaadheen darajadaa markaad gaadhaan iimaanku wuu idin dhadhami salaaduna waad macaansanaysaan cibaadaadkoo dhanna waxay yeelanayaan dhadhan ayna hadda idin lahayn ta koowaadi waa middaa midda labaadi waxa weeye wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa waa inaad u jeclaato ilaahay dartii ruuxaad jeclaanayso ruuxaad nacaysana ilahay dartii u nacdo kaad soo dhawaynayso ilahay dartii ku soo dhawayso kaad fogaynayso ilahay dartii ku fogayso kaad la colloobayso ilahay dartii kula colloobayso midkaad la saaxiibaysana ilahay dartii ula saaxiibayso waxa adig iyo dadka isku kinxidhaya waa alla dartii subxana wa tacala waxa adig iyo dadka idinkala goynayana waa alla dartii subxana wa tacala soo ma qabiil iyo dhalasho maaha nasab maaha maslaxo adduunya maaha midab ma aha wadan ma aha waxa dadka isku kiin xidhaya ama idinkala goynaya waa mabda'a ilaahay dartii subxana wa tacala taa miyaynu gaadhnay iyadana ya maxaa isku keen xidha oon isugu nimaanaa ya qabyaalad aka seebay marka daacadii u dhadhamaysaa marka inaad salaada markaad gashaan aada hamhamhaamaansataan oo yani waxa weyaan idinkii dhannaaba caajis idinkala aan idin haynin oo cibaadadii idiin dhadhami weyda waata saas man dadka waxaad ku jeclaanaysaan calashaani waxa weeye waan wada dhalannay isku reer baana dadka waxaad ku nacaysaan calashaani maanaa wada dhalannay dadka waxaad ku soo dhawaysanaysaan waa qabiil waxaad ku fogaynaysaan waa qabiil mid wuxuu ku soo dhawaysanayaa xisbiga waxaan ku gelayaa maslaxa doona waxbaan doona inaan ka gaano anigu reer naag baan ahay anna waxaan ahay reer kaanuun baan ahay oo maxaa kaanuun iyo naag kaa gala adig calashaani naag anugu dana iyo saaxiib baan ku leehay saaxiib baan ku leehay reer naag baana reer kaanuuna waxaan lahay al baan lahay haye waxa aad dadka ku xidhiirinaysood ku dhawayna ama ku fogeyn waa maslaxo ama waa reer ama waa midab ama waa dano markaasaad doonaysaa inaad masaajidka daacadii ilaha inay ku dhadhanto oo qur-aan akhriskii kuu dhadhamo oo salaadii kuu dhadhanto waa gar marka inaad waxba ku dhadhami waayaan ood waxba macaansan wey soo ma ruux markuu jiran yahay malaria weligeed idinkuwa dhec malaria markay kugu dhacdo waxa macaan way khadhaadhaadaan soo saas maa markay malaria kugu dhacdo wixii macaanaa oo dhan khadhaadh buu kugu dhadhamaya limaada waad jiranta soo ma dikriga ilaahay wuxuu inoogu dhadhami lahay waan jiranna goortaan caafimaadno dikrigu wuxuu u dhadhami siduu nebi maxamed ugu dhadhami jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma aragtaan oo khayrkiiyo samaha ayaan ka jeclaanaynaa waxaa kaloo dhan masaajidka markaad ka maqan tahay waad u soo hiloobi sabcatun yudiluhum allah yowma laa dilla ilaa dilluhu toddobo maalinta qiyaamada ilaahay hadhkiisa ayuu hadhiyaa maalin uusan jirin hadh kale ka ilaahay mooya subxana wa tacala toddobadaa waxaa ka mid a mataqaanaa ya warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisa masaajidka lagu xidhay maqaayadaha markuu joogo cidhiidhi buu dareemaya golayaashaa lagu sheekaysta markuu joogo cidhiidhi buu dareemaya gurigiisa markuu joogo murtaax kuma ah maxaa yeelay qalbigiisa wuxuu ku maqan yahay xaggee xaggee buu ku maqan yahay masaajidkii buu ku maqan yahay markuu masaajidka soo galo markaasuu qalbigiisu degaya oo raaxaysanaya soo ma marka waa in yacni macaanka daacada ilaahay waxay inoogu dhadhami laadaha waa inaan ogaano mustawihii iimaankii loo baahnaa ayaynaan gaadhin saas daraaddeed bay adduunkiina cidhiidhi noqday dhadhankiina ka tegey macaankiina ka tegey kii haystayna ku rafaadsan yahay kii kaleetana macnaha waxa weyaan maarata laftiisiina rafaadsan yahay maa yakrahu an yuqdaf fi nnaar gaalnimada inuu ku noqdo gaaloobo waa inuu u naco sida uu u necab yahay in dab lagu tuuroo kaleeto gaalada mabaadidooda dhaqamadooda akhlaaqdooda waa inay kuugu soo urtood u nacdo sida aad u necab tahay in dab inta la shido lagugu ridoo kaleeto nin la naga mida ma jecel yahay dab in lagu shido oo lagu rido waxaynu ka necabnahay maanta ma jiraan malinay sooma inta lagu qabto dab hurahayo in lagugu dhex tuuro sooma necbinin saasoo kale waa inaad u nacdo gaalada iyo dhaqamadooda waa inaad saa u nacdo haddaad doonayso iimaanku iyo inuu kuu dhadhamo daacada ilah inay kuu dhadhanto subxana wa tacala kuma saa baynu u necabnahay gaalada ma necabnahay gaalada maya haddaan dhahno waa necabnahay been baan sheegayna ma necbin dhaqankeedii baan raadinaynaa say u xiirtaan baan doonaynaa inaan ixdiranno dhalinyaradii waa adiga arkay saasaa loo xiihanaya khalaas food yarood moodayso foodlayda foodeediioo kaleetaa inta lagu reebanaya sarwaallo karkarimo leh karkarimo halkan karin kuleh halkan karin kuleh ood moodayso in jabo lagaga guuray buu xidhan yahay markaasay dabada marna ka dhacaya marna wuu soo qabanaya marna dabadu ka siibanaya limaada lianna gaalu daba socdaa gaalu daba socdaa waxay la tahay gaalkaa wuxuu ku arkay telefishinka ku arkay baa wuxuu u haystaa inay tahay shayga qiimaha leh ee wanaagga leh ee wanaagga lagu gaaro odaygii sooma ah waa siyaasi waa brofesor intaasoo jaamacadood buu soo dhammeeyey wuxuu ku leeyahay waddanka waa in dimuqraadiyo lagu dhaqo dimuqraadiyaan wadanaa rag way isguursan karaan dumarkuna way isguursan karaan maxaa ka macna maxaa ka macna maxay dhibaato leeda ilbaxnimaa la yidhaahdaa horumar baa la yidhaahdaa diintan islaamka iyo waxaan aad sheeg sheegaysaan wadaadow meeshaad la aadi lahayn la aada adduunku maanta horumar buu gaadhay diin islaam xilli ay talisa lama joogo caalam waxaa la joogaa la doonayo in xidigaha iyo dayaxa la dego idinkuna haddaad leedihiin yani ha lagu noqdo shareecadii soo degtay macnaha kun iyo afar boqoloo sano ka hor sooma jeedaan guryaheenna waxa dhaqaab dhaqankooda haddaad aragtaan iyo qaabkaynu u naanno waa gaalada dhaqankeeda gabdhihii qaabkay u labisan yihiin ay isu qurxinayaan sida ay zinadii ugu yeedhayaan waxa weeyaan maaragtay waa qaabkii reer galbeedka iyo gaaladow samaartan iyagii baanu jecelnahay inaan waddamadoodii degno oo maanta ninkii nin la yidhahdo responsor baa kuu soo baxay oo waad ku baastay jannadii in la geeyey baad moodaa in janno loogu bishaareeyey oo la yidhi xagga min allaahi baa janno lagaaga soo bishaareeyey baad moodaa responsor baad ku baastay faraxa iyo bacbacda iyo waxa dhacaya iyo marka gaalo ma necbin mabaadida gaalana ma necbin sidaas daraaddeed bay daacadii ilaahay iyo iimaanka dhadhankiisii aan u laanahay sooma wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnar buu nabigu sal lla alay waslam ruuxu iimaanku wuxuu u dhadhami markuu u naco gaalada iyo dhaqankooda iyo waddamadooda iyo caqaa'idooda iyo akhlaaqdooda markuu u naco sida uu u necab yahay in dab lagu tuuro kale heerkaa waa inay kaa gaadho nacaybkaad gaaladu hayso iyo mabaadidooda iyo dhaqankooda iyo waddamadoodaba soomaartan waa laleeyahay marka iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa iyo raaxadiisa waa inaga maqan waxaa kaleeto oo keeni kara oo iyadana aad inooga maqan oo keeni kara qalbigu inuu raaxaysto ilaahay subxaana oo digriga ka mid a qur-aanka rabbi subxana wa tacaala ilan waa hadal ilaahay qur-aanka ilaahay soo dejiye inaad barato inaad akhrido inaad markaad akhriyayso macnihiisa aad aada ugu tadabburto leanna qur-aanku wuxuu leeyahay macno cajiib ah cajiib ah oo markuu quluubta helo aan laga fujin karin yaase gaari kara qur-aanka macnihiisa ruuxi garanaya kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkaruu ulu lalbaab inay u fiirsadaan macnihiisa oy dhuucaan baan usoo dejinay buu rabbi ilahi subxana wa tacala oo haddaadan lafdigiisiiba garan karayninba diyaarna aad u ahay inaad akhrido seebaa qur'aankani uu qalbigaaga uu macnaha waxa weye u dejin karaayo noloshaada u dejin karaa waxaa ku soo arooray sunan abi daawuud laba ninoo saxaabada ka mid a wada socday cadowna way ka cabsanayeen labadii nin meel bay habeen degeen waxay ku heshiiyeen inuu midna mid walba mar waardiga qabto ka kalena yaro seexay mid baa seexday kii waardiga ku jiray ee cadowga ka ilaalinayay baa salaad galay salaaddii isagoo ku jira ayaa niman cadow ah baa u soo galay intay u soo dhuunteen bay kusoo dhowaadeen salaad buu ku jira qur-aan bu akrina way la fiirsadeen oo leeb bay ku ganeen leebkii wuu ku dhacay leebkii markuu ku dhacay salaaddiisuu iska sii watay kun labaad bay ku celiyeen waa ku dhacay salaaddiisuu iska sii watay leeb saddexaad bay ku dhufteenoo salaaddiisuu iska sii watay salaaddii markuu dhammaystoo ka baxay buu kii saaxiibkii ahaa toosiyey war balkacbu hadduu kacay ninkii intaasoo leeb baa ku taalla intaasoo meel buu dhiigu ka furqanaya markaasuu yidhi war inkaan rabo intanoo leeb intay kugu dhacayeen maxaad ii toosin wey wuxuu yidhi aayad qur'aan ah ayaan akhrinayey oon macaansanayey macaankeedu inuga go-aan diidanaa buuri unu fiirsado macaankaas ii socda inuu iga kala go-o ayaan diidanaa buu yidhi saas daraaddeed baan yacni isaga dulqaatay leebka igu dhacaya cajaa'ib badanaa soo wax lala yaabo maa walaalayaa soo wax lala yaabo maa qur-aanku heerkaasu macna wuxuu leeyahay awood noocaasoo kale ah oo quluubta bini aadamka uu gaadhsiiyo heer aada u cajib badan awooddaasuu leeyahay qur-aanku wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam inuu qur-aanku yahay rabiica alquluub yacni doogii waxaan dhihi lahaa gugii iyo roobkii iyo dhibicdii qalbiga doogga ka soo saari lahayd buu ku tilmaamay qalbigu sida dhulkoo kaleeto doogga wixii ka soo saari lahaa waa qur-aanka buu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu calayh su-aal marka inteen qur-aanka ka naqaana inteennee baa qur-aanka taqaana ya xoogaa soomaalidu qur-aanka waa ku fiicantaa la yidhahdaa waase markii bulshooyinka kale loo fiiriyo ku fiicnideenna qur-aanka aan ku fiican nahayna waa un akrinta sooma akrinta aan ku fiicannahay laakiin macnihiisa iyo inaan dhadhaminno miyaan u badannahay may qur-aan buu akrinayaa laakiin qur-aanku akrinaya waa haddan ka haddi shicri wuxuu doonayaa uun intuu ka bilaabo yani faatixada birabbinaas inuu gaadho bas qasadkiisa waa intaa haddan ka haddi shicri dulmigu ibnu caydi bismi llahi raxmaan raxiim ayu aladiina aamanuu ina aladiina sabxad ugu dambaysa waaba gaadhay ba khalaas waan khatimay haddana waan soo bilaabay meesha ugu dambey wuxuu waa khatimay hadda waaya khatimtae maxaa faa'iidaa soo wixii inaad midha ka ba kala baxdo looma baahnay ya meesha wax inaga maqan yihin waa halka meesha wax inaga maqan yihin waa halka qalbigu waxaa la doonayaa inuu fahmo ilaahay qasadkiisa rasuulkiisa qasadkiisa sharcigana muxuu ka hadlayaa aayaddani maxay sheegaysaa midda cadaabka ka sheegaysa markaad marayso waa inaad tidhahdo ilahu cadaabka badbaadi midda janno ka hadlaysa markaad marayso waa inaad tidhahdo ilahu janno isii midda adduunyadaada hagaajinaysa markay marayso dembi aad gashay midda ka hadlaysa waa inaad tidhahdo ilahu ii dembi dhaaf balaayo taagan mid ka hadlaysa marka waa inaad qur-aankii la tafaacusho oo qalbigaagii uu la socdo oo aad tadabburtaan loo doonayo markaasuu qalbiga uu qur-aanku ta'fiirinaya oo wax ka qabanaya walaalayaal marka nolosheennan nolosheennan maanta cidhiiriga inagu noqotay ee kadeedka noqotay ee aynu ku rafaadsannahay waxay ku hagaagi kartaa rabbigaynu ku xidhanno subxaana wa tacaala rabbigan inaynu ku xidhanno oo aynu rumayno rabbigan subxana wa tacala si dhaba u rumayno iimaan dhab inaan rabbi rumayno subxana wa tacala inaynu diinkii ilaahay soo dejiyey baranno dhallinyaraad u badantihiin laakiin dhallinyaradu waayahan joogaaye ma aha dhallinyaro wakhtigooda iyo noloshooda ka faa'iidaysanaya ma aha waa dhallinyaro walaahowsan oo iyagoo dhanba wareersan waa maray maalaayacni joogaan oy wakhtigooda luminayaan iyo mar ay wax ilaahay uusan raalli ka ahayn ka shaqaynayaan mar ay daba ordayaan adduunyo iyo iskuul gal iyo jaamacad uga bax iyo brofesor noqo halkaa way fikirkooda mar ay gaalo daba yaacayaan ooy dhaqan gaalo raadinayaan iyo siday u qaadan lahaayeen dhaqankoodii iyo labiskoodii iyo qaabkoodii u qaadan lahaayeen ba sidaas xaalku maaha dhallinyaray wakhtigiinna ka faa'iidaysta oo isku daya inaad noqotaan toddobada maalinta qiyaamada ilaahay carshigiisa uu hadhin doono waxaa ka mid ah washaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray oo ku koray ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacala qur-aanka barashadiisa qur-aanka fahamkiisa tafsiirkii yacni cibaadaysi salaad fara badan soom badan yacni ilaahay subxaana wa tacaala oo dadka loogu yeedho yacni waxa weeye dhallinyaronimadiisii laga bilaabo hagaag iyo wanaag iyo salaax iyo fiicni addoonka noocaasoo kale dhallinyaronimadiisa la qabsaday wanaagga ee ku koree ku barbaaree saa ugu dhintay ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada wuxuu ku darayaa toddobada uu carshigiisa hadhin doono oo maxaa idinka duway kooxda dhallinyaradee rabbi uu kaga warramay suuratu lkahfi inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa warabatnaa calaa quluubihim nimankii dhallinyarada ahaa qowmkoodii iyo dadkii ay la joogeen markay u dulqaadan waayeen waxay samaynayeen gaalnimadoodii shirkigoodii iyagiina ayna waxba ka qaban karaynin oo iskaga tageen oo xaggee aadeen god bay galeen haata qisadooda qur-aanka ka warrama godkaasay ka galeen way ka fogaadeen qowmkoodii iyo qashankaay ku dhex jireen dhallinyaro inay yihiin buu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala qisadoodu ahmiyadday leedahay daraaddeed buuna rabbi qur-aanka uga qisooday nimankaa dhallinyarada hor dhallinyaroy jaahiliyadan maanta adduunku isugu duba dhacay gaaladan adduunka maanta hogaaminaysa dhaqamadeeda faasidka ah adduunka wada fasaaday ee gaal iyo islaamba xumaanta laysku raacay soo inaad beddeshaan ma ah ya oo raganimadeedii la timaadaan oo fikirkeedii la timaadaan ood ka qiirootaan ma baahanya waata nin dhallinyaro ah buu nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiine u diray muscab ibni cumayr la dhihi jiray ninkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku guuleeyey magaalada madiine inuu u diyaariyo inuu nebigu usoo hijroodo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh siduu dadka uga soo saaray bulshada u bedelay guri walba diinta u geliyey waxa uu ka qabtay waa hal nin oo dhallinyaraa fikirka dhallinyaradu inuu halkaa noqdaa la doonaya waxaan macno lahayn inaan xaarkeenna qasanno oo macnaha waxa weye waxaan macno lahayn un aan ku wareegaysanno wax macnole ma ah wax macnole ma ah dhallinyarada maanta joogtahay in loo dirsan kari waayo xataa yacni waxar lugla xataa laguma aamini karo wax kale iska dha waxar lugla meesha yacni daciifnimadeenna iyo fikirkeenna iyo qaabka u yahay ragga toddobiyo toban jir markuu yahay ninkii laodhan jiray yani waxa usaamat bnu zayd isaga oo labaatan jir aan gaadhin ayuu nebigu sal lla alay wasalam wuxuu u dhiibay ciidankii ruum ku duuli lahaa hoggaankeedu nebigu u dhiibay sal lla alay wasalam ciidan oo abubakar ku jiro oo cumar ku jiro oo hebel ku jiro oo hebel ku jiro yaa hoggaankiisa waxaa loo dhiibay usaamat bnu zayd isagoo nin dhallinyaro ah limaada lianna waxa weeye dhallinyaro dhallinyaradii ma dhallinyaradaasi kuwan ma ahayn kuwan saxaradooda qufanaya ma aha kuwan aan dadnimo ku jirin ma aha kuwan gaalada daba yaacaya ma aha kuwan aan bulshadoodii iyo dhibaatada haysataba ka fikiraynin ma aha sooma jeeda walaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal haddaynu karaamo ka rabno oo aynu wanaag ka doonayno oon ilaahay nolol wanaagsan oo raaxa leh adduun inuu ugu nooleeyo aan doonayno waa inaan rabbigeen doorano subxaanahu wa tacala waa inaan adduunyadiiyo dhaldhalaalkeeda ka tagno waa inaan gaalo iyo waxay wadata ka jeesanno waa in aan shaydaan iyo wuxuu inala doonayo khilaafno waa inaan nafteenna iyo waxay rabti iyo xumaanta inala doonayno aan garab marno oon allah ku xidhanno subxaanahu wa tacaala rabbigeen tala saaranno rabbigeen rumayno shareecadiisa baranno aynu ku dhaqanno oo adiga lafahaga aad isku daydan aad ku dhaqanto naftaada haddaad masaajid joogto haddaad waddada marayso haddaad dukaan iibsanayso haddaad dhallinyaro la joogto waa inaad isilaaliso qalbigaagu ilaashanaado afkaagu ilaashanaado adinkaagu ilaashanaado gacmahaagu ilaashanaado tilaabo haddaad qaadayso waa inaad tidhahdo ilahay muxuu ka qabaa maxaa ilahay xaggiisa kaa soo gaadhi dhib amuu kaaga imaanaya intaasu su-aalood isweydii intaasu tilaabada qaadin haddaad adigu ishagaajisana waa inaad ku dadaasho inaad hagaajiso bulshada hagaajinteed inaad ka qayb qaadato haddu tilmaamayna oo waxaad ka bilowdaa reerkaaga iyo xaaskaaga ka bilow haddaad reer leedahay reerkaaga iyo xaaskaaga ka bilow iyaga hagaaji yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu waalxijaaratu calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad dadka iimaanka leh alla rumeeyeyow naftiinna iyo ehelkiinna naar ka ilaaliya bu rabbigi subxana wa tacala naartaasoo waxaa lagu shidayo iyo shidaalkeedu uu yahay dhagaxyaan iyo dad xaaskaaga in cadaab la geliyo masocashi ilmahaagase in la cadaabo ma rabtaa ma doonaysa bal habeen inuu jirrado ma rabta soo ma habeen ilmahaagu hadduu jirrado ma joogaysa ilaa isbitaalka aad kula cararto waxaad qaban karta qabato dayn u soo qaadato khatar u gasho xanuun yar u ogey xaaskaagu waa lamid haddii aadan u ogolayn xanuun yar aadan ugu dulqaadan karin cadaabka ilahi maxaad ugu dulqaadan subxana wa tacala cadaabka ilahi maxaad ugu dulqaadan ilmahaaga waa inaad ku hagaajiso ilahay diintiisa subxana wa tacala reerkaagiiyo gurigaaguna waa inuu noqdo guri islaam guri islaam oo diin ilaahay la ixtiraamayo oo ilaahay lagu weyneynayo oo rabbi lagu xusayo oo rabbi qur-aanka yani waxa weye lagu akhrisanayo oo cajalka qur-aankii ka shidan yahay oo macnaha waxa weeye digriga ilaahay iyo wacdiga lagu dhagaysanayo oo macnaha muusig iyo heeso iyo telefishin qashin ah uusan oolin gurigaaga waa inaad ka dhigto ilaa waxa weeye gurigii haddaad fasaad oo dhan dhigto ilmihiina gar wey inay fasaadaan xaaskiina inay fasaado waa gar wax alla waxa guriga jooganaya inay fasaadaan waa gar leanna waxa waxay ku fasaadi lahay adaa u keenay hooya muusiga dhagaystate markaasuu qalbigoodii o dhan qurmiyey ilaan muusigii heesuhu qalbiga munaafaqnimay ku dhaliyaan khayrkiiyo iimaankana way kala dagaalamaan muusig baad guriga dhex dhigtay iyo heeso telefishin qashin oo dhan laga daawanayo naaga qaaqaawan balaayo dusha iska saaran gaalo dhaqan xumadeeda ayaad guriga u dhexdhigtay maxaa u malaynaysaa marka haddana waxaad doonaysaa inay hagaagaanoo ilmaha dugsiga geeya yacni waxa weeyaan maaragtay waa hagaajiya wacdiga ha la dhegaysiiyo adigii baa imaanaya war ilaahay subxaana wa tacaala intaad ka cabsataan mas-uuliyad iyo xil baa idinka saaran guryihiinna naagtaadiyo xaaskaaga halloobideeda mas-uuliyad iyo xil baa kaa saaran ilahay waa ku weydiin doona maalinta qiyaamada subxana wa tacala waa lagu soo istaajin waa lagu soo istaajin bal jannada ilaahay baa lagaaga qaday siduu nabigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninka xaaskiisi iyo reerkiisi iyo carruurtiisa xumaantu ay samaynayaan isaguna raalliga uga ah nebigu wuxuu ihi jannada ilahay geli maayo subxana wa tacala janno heli maayo dayuuf baa la ydhahdaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh marka reerkii gurigaa ka shaqee mas-uul wax kale ha qabanin ummadda haddaadan wax kale u qabanin gurigaaga ka shaqee gurigaaga haddaad ka adkaato bulshadu waa qoysas isu tegey qoysaskaa isu tegay bay bulshadu ka samaysay bulshadooda hagaagsan baa soo baxay ilmihii gurigan ka yimi waa fiicanye xaaskii waa xijaaban tahay akhlaaq baa ka muuqata ilmihii hadday isu yimaadaan afkuma ma laha xumaan isbari maayaan maxaa yeelay bulshada qoysaskeedii baa hagaagtay waxaa dheer intaa dadkana waa inaad u gudbiso ilaahay diinkiisa subxaana wa tacaala dadka gaaladaa inaad ilaahay diinkiisa u gudbisaan ood gaalada soo islaamisaan haddaad doonaysaan noloshan macaankeediiyo raaxadeeda waa inaad diinka ilaahay gaalada u gudbisaan idinku markaad ishagaajisaan oo idinka dhexdiinna aada hagaagtaan diinta islaamku ma aha diin uun muslimiinta khaas ku ahe waxaa waajib idinka saaran yahay dadkan aada la nooshiin inaad diinta u gudbisaan oy gaadho ninkii ilaahay ugu talagalayna ha islaamo ninkaan ilaahay ugu talagelinna yuusan islaamin laakiin xilka idinka idin saarani waxa weeye inaad dadka diinta gaadhsiisaan oo dadaal ku bixisaan oo dhaqaalo ku bixisaan ood macallimiin u keentaan oo dad waxbara aad u keentaan ood adiga haddaad heli karto saaxiibkaaga kula fadhiya fasalka kula fadhiya yacni waxa weye waa inaad diinta islaamka ku qalqaaliso midka aad meelaha isku barateen waxa ugu horreeyaad kala hadlayso waa inaad diinta kala hadasho shaqaalaha guriga kuu jooga waa inaad diinta islaamka u bandhigto laakiin waxa weeye waxay yidhahdaan faaqidu shayi laa yucطiy inagiiba hadday diinkii inaga maqanyo diintu inaga maqan tahay yaa kaloon gaadhsiinaya laba qaawani isma qaado sooma nin qaawan nin ruux qaawan miyuu qaadi karaa inagii baaba diinkii ka qaawanta waxaa ku filan dad kale inay soo islaamaan oo diinka qaataan inaynu inagu akhlaaqdii diinta u muujinno run aan kula dhaqanno fasaad aynan inagu arag aynaan khayaamin xumaan iyo aynan daroogo inagu arag innaga hadday akhlaaq wanaagsan inagu arkaan waa soo islaamaya laakiin kii daroogada cunaya waa muslim qaadku muslimiintuba la dhashayba meel qaadiyaallo waa meel muslimiin joogaan sigaarkii buu cabbayaa waa tuugoo waxbuu xadayaa intaa iyagii buu kala sirayaayoo khayaamaya waxbuu kala goosanaya waa muslim soo maarta gabdhahoodii iyo dumarkoodii baa fasaadka ugu horreeya wuxuu ku leeyahay marka diinkaada aniga igu yeedhi muxuu yidhi ma ogsoon tihiin waddammada islaamka ee hadda muslimiinta intooda badan diintu waxay ku gaadhay dad tujaara oo ganacsadayaala oo ganacsi u tegey unbaa akhlaaqdoodii wanaagsanaabay dadku kusoo islaameen indunuusiya filibiin dhul aada u fara badan oo muslimiintu maanta uma badan yihiinba diintu waxay ku gaadhay niman ganacsadayaala unbaa tegey akhlaaqdoodii baa loo bogay bulshooyinkii meesha deganaa o dhan baa soo islaamay innaga islaamku muxuu inagu soo gaadhay haddaan soomaalina ma jihaad baa lainagu soo gaadhay ya afrikaankaasa muxuu diinta ku soo gaadhay ma jihaad baa ku soo gaadhay kuma soo gaadhay niman tujaaroo ganacsideedoo ganacsigooda wataa yimid ganacsigoodii baa waxaa loo arkay dadkii meesha deganaa wallahi dadkani waa dad akhyaar ah diinkay wataanna waa diin fiican saasay dadku kusoo wada islaameen innaguna markaan bulshooyinkan u nimid waxaad aragteen baynu samaynay see lagu soo islaamaya marka bilaahi calaykum ya eldhoreed oon hadda soo marnay dadka sawaaxilka meesha deganee yacni waxa weeyaan deegaankaa waxay u haysteen soomaalidu inay yihiin dad boqol kiiba boqol akhyaar ah waxay la yaabaneen maxay isu laynayaan kaalay maxaa yeelay waxay un arkaan uun dadka soo maraya ee soomaalida ah inay dadka fiican yihiin waxa qur-aanka xafiidsanee tujinaya waa soomaali waxa wacdiga inta badan u sheegaya waa soomaali wallahi soomaalidu waa akhyaar gabdhaha xijaaban ee si gacan u xijaaban waa soomaali marka un baa la yidhi un shir soomaaliyeed baa eldhorood lagu qabanaya ina shaydaan oo dhan baa yimid sooma ina shaydaan oo dhan baa yimid dadkii waddanka deganaa ee magaalada deganaa soomaali hadda way ka cawdubillaysanayaan soma war waxaan iman jira meesha ma ka jira war waxaan see baa muslimiin loogu sheegaya naagahoodiioo qaaqaawan habro waaweyn oo hooyooyinkaa ka weyn oon calal qabin oo wax u qarsoon usan jirin miyaad arag ya maraykan bay ka timid yurub bay ka timid australiyay ka timid waasintaa waa habar weyn wax u qarsoonna ma jiro hoos iyo kortoona wax u qarsoon ma jiro muslimad baan hebelea nin bay garabka haysataayoo macnaha waxa weye suuqa dhexdiisa la laafiyoonaysaa shir bay u timid daalo shirkii soomaaliyeed bay ka qaybgelaysaa oo ururada dumarkay matalaysaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun yaa lalcaar yaa lalcaar ceebtaasoo kaleta markaynu bulshooyinka tusno seen u doonaynaa marka diinkeennii inay qaataan inagoo saa u naalna yaa walaalayaal waxba dad yaynaan diin u sheegine bal diinta ilaahay dadka yaynaan ka caydhinin diinaynu soo gelino warkeeda daay sumadan arag magaaladan aaway dadki deganaa aaway dadki deganaa ma intan keliya ku degantihiin magaaladu ya maanta waxaa lii sheegaya doorashada markay dhacayso ilaa shan boqol oo ruux baad kaga qayb gashay ya aaw shantii boqol bilahi calayk baan weydiiye naag iyo kaanuu haddii la kala dooranayo waa shan boqol dikri ilaahay iyo haddii masaajid la yimaadana waa yani waxa weye waa saddex nin oo dhalinyara qorsokaaf iyo kala dheeri maa ya riwaayad been aan jirayna riwaayad been ah baa inoo daaran filim been been ah inoo daaran laakiin xaqiiqadiisa waa utegi doona ilahay ha laga cabsado walaalaya oo ilaahay aan ka xishoonno oo rabbiga ina abuurtay saa inooma abuuranina ujeeddadu inoo abuurtay aan ka shaqayno oo aynu sidan bedelno rabbi subxaanahu watacaala haddii aynaan bedelin waxa lagu sugan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabtiisu inay timaado waa suurtagal siday ku imaan la garan mayso siday ku imaan doonto iyo wejigay ku imaan doonto garan mayno ilahay marka walaalayaal aan ka xishoonno subxaana wa tacaala dadkan aan la noolnahay akhlaaq wanaagsan aan kula noolaanno diin ilaahayna aan u gudbinno masaajiduna ha noqoto meel yacni diintu ka nooshahay oo cilmigu ka nool yahay oo wacdigu ka nool yahay oo macnaha odayaal iyo dhallinyaro iyo dumar iyo isu kaashada diinta ilahay inaad kor u qaadaan subxana wa tacala oo maanta heerkay joogto aad kor uga qaadaan ood noolaysaan waxaaba dhaanteenba maalintii horeen idin soo maraynay baad dhaanteen maanta shaki ma laha maalintii horeen idiin imaanayna maa qalana guurteen iyo in wax id kale idinku dhaceena laakiin maalintii hore baad dhaanteenba sooma ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu sawaabkana waafajiyo oo khayrkana waafajiyo ilahay waxaan ka baryayaa subxana wa tacala inuu quluubteenna khayrka tuso oo uu nagu sugo ilaahay subxana wa tacaala iimaanka iyo islaamnimada inuu nagu sugo naguna dilo naguna soo saaro jannadiisana ilaahay uu nagu kulmiyo subxana wa tacala cadaabkiisana naga badbaadiyo ayaan alla weydiisanayna subxana wa tacaala hada billahi tawfiq sala allahuma sallim cala nabiyina muxamedin wcala alihi saxbi wasalam tadakaru ulul albaab macnihiisa inta loo fiirsado macnihii laga fahmay in lagu dhaqmo saasuu ilahay qur-aanka usoo dejiyey subxana wa tacala inaad akridaan ood ilahay ku xustaan waxayna akrintiisu waa dikri fahamkiisuna waa manfaco ku dhaqankiisuna waa ujeeddadii ilahay lahaa subxana wa tacala laakiin looma soo dejinin qur-aanka in derbiyada lagu qurxsado qur-aanka in derbiyada lagu qurxiyo ilaahay uma soo dejinin subxana wa tacala waana nooc ihaana meel kaga dhac bay ku tahay qur-aanka inaad derbiyada saarsaarato sida sawiradii yani derbiyada lagu qurxisan jira oo kaleeto ama sida rinjigii guryaha lagu buuxinayo oo kaleeto aad qur-aankii ka dhigato saa u isticmaasho waa macno khalad macno khaladan ama ha la soo geliyo muraayad ama kalendhar ha ku qoraato ama waraaq gooniya ha ku qornaato derbiyada in qur-aanka laga laalaadiyo lagu qurxiyo macno saxa ma aha qur-aanku meel buu ku xifdisan yahay meel buu ku ilaashan yahay misxafkuu ku yaalaa misxafka ixtiraamidiisi iyo ilaalintiisi iyo qadarintiisa waa meesheeda markaad u baahatana akhri macnihiisa fahan ku dhaqan ta lagaa doonayo waa saa laakiin qurqurxiskaasi waxyaaba kalea derbiyada lagu qurxisayo qur-aanka laguma qurxisto wabillahi tawfiiq waxaaba weliba hadda yani aada u badan barnaamijka waxa ka ganacsada mataqaana jabaniis iyo jiniis baa ka qanacsan jabaniis iyo jiniis baa ka qanacsan markaasaa waxay ku soo qorayaan bahal dhalalaalisoo muraayad ku jirto ay ku qoran tahay ayatul kursi xagee lagu soo qoray mataqaana hindi gaal ah oo baaniyaala soo qoray inuu soo qoro qur-aanka ilaahay uu isagu ku ciyaarana adaa sababu noqda maxaa yeele adaa ka gadanaya sooma markuu soo sameeyaba aduu kaa gadaya warshadii buu ku noolay haddana waa soo samaynaya adigaa ka gadanaya qur-aankii ilaahay inay gaala ka ganacsato yaa sabab ugu ah oo dad ka derbiyada ku qurxinaya sabada maxaa yeele ganacsigii adduunkaa maanta meel walba galay meeshuu galana in laga dabagalaal diyaar loo yahay soomada saacad aadimaysaa lagu leeyahay allahu akbar allahu akbar baabuurka markaad albaabku saa u furtay wuxuu ku leeyahay yani waxa weeyaan subxaana aladii sakhara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun yaa way waxa waa jabaan ganacsigii baa meel kasta galay markaasaa waxaa la ogaaday muslimiintu maadaama ay qur-aanka ixtiraam u hayaan iyo weynayn u hayaan waxaa la yidhi waraaqo baasha ugu soo qurqurxiya alwaax ugu soo dhadhajiya usoo qurxiya way idinka iibsanayaan suuq weyn bayba noqotay adduunka maanta laga qorsado way walla wareegayaan gaalaa wadata halkanuu ku haystaa aayatul kursigii faataxadii qul acuudu birabbi rabbi nnaas halkanuu la wareegaya nairobi iyo jidadkeedi iyo meelahanuu la wareegaya ma iga gadanaysaa buu ku leeyahy war qur-aankii yaa saa uu ihaleeyey bilaahi calaykum nimanka derbiyada susuraa ihaleeyey sooma waxaydaan mooyni baa meesha ku jira saas daraaddeed barnaamijkaasi bilkuliya waa barnaamij aan asaas lahayn waxaa laga baxo arrinkaa isaga ha laga baxo oo qur-aanka sidaa ha laga daayo wabillahi tawfiiq